بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب صلاة الجمعة jumcada salaadeedii ayuu u baab yahay salaadii jumcada ee salaadaha ugu fadliga badnayd taas ayuu u baab yahay waa laba ragco oo xagga shuruudda iyo arkaanta kala mid ah salaadihii kale waxyaabana uga duwan oo la dheeraada sida aynu arki doonno iyo cidda laga rabo shuruudul wujuubkeeda laa tajibu ku waajibi mayso aljumucatu salaadii jumcadu ilaa calaa ahlilbeledi magaalada dadkeedii maahane beledkii almabniyati ee la dhisay walow biljariidi cawbaha lagu dhisay geedkaa jariidka la yidhaahdo awilqasabi ama geedka qasabka la yidhahda baa lagu dhisee idaa waktigii bay ku waajibaysaa dadka ahlubeledka ah ee meesha magaaladaa degan kaana laga helo fiihim ahlubeledka dhexdooda arbacuuna afartan afartankaasoo min almuslimiina muslimiintii ka mida muslimiintii addukuuri ee ragga ahaa al axraari ee haddana xorarka ahaa ee aan addoommadu ku jirin albaaligiina ee qaangaarka ahaa alcuqalaa'i ee waxgaranayay almustawdiniina ka waddan yeeshay oo ka deegaan yeeshay meesha jumcada lagu oogayo wasalimuu kana nabad galay min al amraadi cudurradii iyo waa cadaari ljamaacati jamaacada cudurdaaryaalkeedii salaada jumcadu waxay ku waajibaysaa dadka meesha beledkaa degan magaalada dadka degan ama magaalada weyn ha ahaato ama qaryo ha ahaato iyo tuulo yare dadka magaaladaa degan ayay horta ku waajibaysaa beledkaasoo weliba beled la dhisay meel un dhisma uu ka samaysan yahay ah dhismahaasi nuucuu rababa ha ahaadoo caw iyo qoryo iyo geedka qasabka la yidhaahdaba ha ku dhisnaadee dadka reemiyiga ahee marka aan magaalo deganayn ee meelaha baadiyaha iska degan dadkaas inaysan ku waajibayn ayaa meesha ka cad reer guuraaga ahoo miyigaas iyo iska degane meel magaala iyo dhisma iyo aan midnaba deganayn marka ay ku waajibaysaa waa haddii dadkaa laga helo oo ay dhammaadaan afartan muslimiina laga helo oo wada rag ah afartankaasoo haddana wada xorahoo aan addoomma ku jirin qaangaar ahoo carruur yaryar aysan ku jirin kuwo caqli iyo garasho leh ahoo majaaniintii kuwii waalwaalnaa iyo ilmihii yaraa ee aan garashada lahayn iyo aysan ku jirin mustawdiniin ah oo ka waddan yeeshay oo deegaan u ah meeshaa jumcada lagu oogayo waa kuwa marnaba aan ka guurayn doog iyo jiidaalba ilaa dan inay u safraan oo ayd meel dan u aadaan maahane dadka aan marnaba guurin ayaa la yidhahdaa mustawdiniin oo meeshaa ka waddan yeeshay oo deegaanka rasmiga u ah haddana dad wada caafimaad ah oo wada caafimaad qaba ah ka badbaaday oo ka nabad galay dhammaan cudurdaaryaalkii salaada jamaacada ridayey intaasoo shuruuda markii la helo ayay salaadii jumcadu ay dadka ku waajibaysaa laa tajibu ku waajibi mayso aljumucatu salaadii jumcadu ilaa calaa ahli lbeledi magaalada ahalkeedii dushooda maahane beledkii magaaladii almabniyati ee la dhisay walow biljariidi geedkaa jariidka la yidhaahda baa lagu dhisee caw iyo wixii aad tidhaahdidba waa laamo jariidku walow biljariidi laamabaha lagu dhisee oo magaalo sidaas ood ugu dhisana ahaataa wil qasabi amase geedka qasabka la yidhaahdo idaa waktigii bay ku waajibaysaa jumcadu dadka ahlu beledka kaana laga helo fiihim ahlu beledka dhexdooda arbacuuna afartan afartankaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid a muslimiintii addukuuri ee ragga ahaa gabdhihii maya al axraari ee haddana xorta ahaa addoommadii kuma jiraan dadka ay ku waajibaysee albaaliqiina ay qaangaareen sakiirada yaryaraa ee aan weli qaangaarin iyo maya afartanka lagu tirin mayo alcuqalaa'i ee wax kala garanayey kuwii waalwaalnaa iyo ayagana ma la xisaabayo almustawdiniina ee ka wadan yeeshay oo deegaanka ka yeeshay meesha salaada lagu oogayo marnaba aan ka guurin ilaa dan un inay u safraan maahane wasalimuu ka nabadgalay haddana min alamraadi jirooyinkii ka nabadgalay iyo wa acdaariljamaacati jamaacada cudurdaaryaalkeedii cudurdaaradii qofkaan ka ridayey inuu salaadii jamaacada tago cudurdaaradaas oo dhan jumcadii inuu tagana cudurdaar bay u noqonayaan qofkii sidaasa marka ee aan cudurdaar lahayn waa qof cudurdaar leh oo tusaale ahaan caloolbax iyo waxba hayoo musqushaba kama joogi karo cudurdaar buu haystaa roob badan iyo dhiiqa iyo waxbaaba jiro maba gaari karaba masjidkii waa cudurdaar dayn iyo waxbaa lagu leeyahay dayntaa wixii uu isaga bixin lahaana ma haysto in lagu dhaga ayuu ka baqayaa waxyaabahaas oo dhan waa cudurdaaradii sidaas weeyaan marka dadkaas ayay jumcadii ku waajibaysaa wa tasixu waxay ka asaxaysaa salaadii jumcadu min almamaaliiki addoommadii iyo wasibyaani ilmihii yaryaraa iyo wanisaa'i haweenkii tabacan ayagoo raacaya lihaulaahi kuwaa lasoo sheegay addoommadii milkiga loo lahaa iyo carruurtii yaryaraa iyo haweenkii iyo haddii ay tukadaan way ka asaxaysaa jumcadii istiqlaal ayagoo gooniya laakiin ka asixi maysee markii ay raacaan oo qolyahaas ay ku daydaan lasoo sheegay ayay la tukan karaan maahana gooni uma tukan karaan waa inay raacaan oo ay ku raacaan kuwaa lasoo sheegay wa tasixu jumcadii way ka asaxaysaa min almamaaliiki addoommadii iyo wasibyaani carruurtii iyo wanisaa'i haweenkii tabacan taabiciina xaal ay yihiin kuwa raacaya lihaulaahi kuwaa lasoo sheegay watajibu salaaddii jumcadu way ku waajibaysaa aydan sida horoo kale calaa kulli muqiimin midnagi dhammaantii ayay ku waajibaysaa fii baldatihim kuwa lasoo sheegay magaaladooda ku nagi tabacan taabican isagoo mid raacaya lahum ayaga wa in lam yastawdin yuusanba ka wadan yeelan bihaa magaaladii beldadiiba yuusan ka ka wadan yeelan qofka masalan ba muqiimka ah ee ku nagi magaaladaas jumcada lagu oogayo asna jumcadii way ku waajibaysaayo ayagaasuu ku raacayaa mustawdinba yuusan noqonoo afartankii aanba lagu tirine wa idaa kaanat markii ay ahaato iqaamatuhu nagaadid nagaadidiisu qaadicatan mid goynaysa lisafari safarka haddii uu meesha ku nagaaday nagaadi oo goynaysa safarkiisii haddii uu qof musaafira ahaa afar beri inuu ku nagaado ayuu niyooday meeshaano maalintii uu soo galay aysan ku jirin ama inuuba ayaan ka badan joogo ayuu niyooday safarkiisu wuu go'ayaa nagaadigaas marka safarkiisii kala gooyaba haddii laga helay qof muqiima oo ku nagi buu noqonayaa magaalada jumcada lagu oogayo ayagaasuu ku raacayaa oo marka uu la tukanayaa qof weliba ee ku nagi magaalada lagu oogayo jumcada dadkaasuu asna ku raacayaa salaaddii waa intaa macnuhu watajibu way waajibaysaa salaaddii jumcadu aydan sidii horoo kale calaa kulli muqiimin mid ku nagi dhammaantii bay ku waajibaysaa fii baldatihim kuwii lasoo sheegay magaaladooda ku nagi tabacan taabican xaaluu yahay kii raacaya lahum ayaga ayaga unbuu ku raacayaa wain lam yastawdin yuusanba ka wadan yeelan oo uusan ka deegaan yeelan bihaa beldadiiba yuusan ka deegaan yeelan oo magaaladaasba yuusan deganaane idaa kaanat waa markii ay ahaato iqaamatuhu nagaadidiisu qaadicatan mid goynaysa lisafari safarkii haddii hadda weli uu safar yahaye meesha uu marayo hal maalin iyo uu ku nagi yahay taasi waxba saamayn maysee waa marka na nagaanshaha uu magaaladan ku nagi yahay ay goynayso safarkiisii oo meeshaan inuu ayaan sii joogo uu niyo ama afar beri iyo ka badanba uu ku nagaadaba meesha wa shuruudu sixatihaa taa lasoo sheegay marka waa shuruudulwujuubkii dadkii ay ku waajibaysay jumcadu shuruuddaa dadkii laga helay ee afartanka muslimiinta ahoo wada ragga ah oo haddana wada xorta ahoo qaangaarka ahoo caqliga iyo garashada leh deegaanka u ah meesha lagu oogayo cudurdaarna aan lahayn dadkaas shuruuddaa laga helay waa dadka ay ku waajibaysay shuruudaa shuruudulwujuub bay ahayd halkaana wuxuu ka sheegayaa shuruuddii kale ee shuruudu sixada ahayd wa shuruudu sixatihaa salaada jumcadaha sixiddeeda shardiyaalkeedu an yataqadama waa inay ka hormartaa caleyhaa salaada jumcada khudbataani laba khudba inay ka hormaraan weeyaan taqadamu khudbatayni caleyha laba khudbo inay ka hormaraan labadaa khudbo oo bishuruudihimaa shardiyaalkoodii wata wa an taqaca waa inay dhacdaa salaadii jumcadu jamaacatan jamaaca waa inay ku dhacdaa walow fi ragcati ragcadii baa ku dhacday aluulaa ee horeysay wuxuu sheegayaa shuruudda shuruudu sixada la yidhaahdo salaada jumcadu ay ku asaxayso oo haddii la waayo aysan salaaddii jumcadu asaxayn shuruudda waxaa ka mid ah in laba khudbo horta la helo oo ay salaada jumcada ay ka hor maraan laba khudbo labadaa khudbo oo shuruuddeedii tirada badnayd wadata oo labada khudbo waa kuwii shardiyaal fara badan lahaa shuruuddaas waxaa ka mid ahaa inay carabi yihiin oo luqada carabiga lagu akriyo waxaan luqadaha kale hadda dadkaani ay carrada wadaan wax salle ma ahan oo diinta ku soo arooray luqada carabiga ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii laga soo guuriyey iyadoo luqado kale ay jireen oo la yaqaanay marka waxaa ka mid ah shuruudaha khudbada khudbadu inay luqal carabiya horta ku baxdo ay carabi tahay inuu istaaga ka mid a khadiibkii haddii uu awoodo inuu fadhiisto ayaa ka mid a labada khudbo dhexdooda oo wax yar xasilo inay khudbadu xilligii duhurka ay dhacdo ayaa ka mid ah oo waktigii duhurka weli aan la gaarin lama bilaabi karo khudbadii in la xiriiriyaa ka mid a labada khudbo oo fadhiga u dhexeeya usan dheeraan labada khudbada dambe iyo salaaddii in la xiriiriyaa ka mid ah inuu dahaaro qabo khadiibkubaa ka mid a oo najaasadii iyo xadadkii iyo uu daahir ka yahay inuu cawradiisa asturaa ka mid a khudbada inuu maqashiiyo afartankii lasoo sheegay taas ayaa ka mid noqonaysa shuruudahaas waa tii lahayd marka khudbadu laba khudbo marka oo shuruuddeedii leh waa inay ka horeeyaan salaada jumcada waa mid wa an taqaca jamaacatan jamaacana waa inay ku dhacdaayoo jamaaco lagu tukadaa gooni gooni looma tukan karo ee waa in jamaaco lagu tukadaa walow fi ragcati aluulaa ragcada horeba ha ahaatee waa in jamaaco lagu oogaa salaada jumcada haddii ragcada koowaad un lagu tukado jamaaco kabacdi qof waliba wuu goosan karaayo intuu imaamkan ka furto ayuu goonidiisa u dhammaystan karaa wa shuruudu sixatihaa salaada jumcadaha sixiddeeda shardiyaalkeedu an yataqadama waa inay ka hormaraan caleyhaa salaada jumcada khudbataani laba khudba waa inay ka hormaraan labadaa khudba bishuruudihimaa shuruuddoodii wata wa an taqaca waa inay dhacdaa salaadii jumcadu jamaacatan fii jamaacatin jamaaco waa inay ku dhacdaa walow fi ragcati ragcadii dhexdeedabaa ku dhacda jamaace ragcadii aluulaa ee horreysay walaa budda waxaa loo hurtilayahay oo lagama maarmaana min niyati aljamaacati jamaaco la niyeysta ayaa loo hurtilayahay hunaa halkan waa salaaddii jumcadee maca taxarumi xirashada la jirankeedana la niyoodo marka qofku uu salaada jumcada xiranayo in uu niyo la yimaado ayaa lagama maarmaan ah maxaa yeelay salaad keligeed gooni loo tukan karo oo fardi ku asaxaysaba ma ahan maadaama jamaaco maahana si kaleba aysan ku asaxayn in niyo lala yimaado oo jamaaco la niyoodo ayaa waajib noqotay marka goormaana la niyeysanayaa maca taxarum xataa fii xaqil imaami imaamka xaqiisaba allaha ka dhige waajib bay ku noqonaysaa oo waa lagama maarmaan in niyatuljamaaco lala yimaado imaamku xataa afartii meeloodoo inuu niyoodo imaamnimada ayay ka mid tahay mas'aladani salaada jumcada imaamka tujinayahay inuu imaamnimo niyooda waa waajib salaadaha kale caadigaa laakiin waajib ma ahayn salaada jumcada iyo salaaddii majmuucada ahayd oo roobka dartii loo jamcinayay iyo salaaddii mucaadada ahayd oo uu rabay inuu jamaacada ku soo celiyo iyo iyo salaaddii uu ku nadaray inuu jamaaco ku tukado intaas ayay waajib tahay inuu imaamnimo niyoodo amaa salaadaha caadiga ah waa loo sunneeyaa liyaxuuza fadiilata aljamaaca si jamaacada ajarkeeda u wax uga helo asna waa kaasa walaa budda waxaa loo hurtilayahay min niyati aljamaacati jamaaco la niyoodo ayaa loo hurtilayahay oo lagama maarmaana huna halkan oo salaaddii jumca maca taxarumi xirashada miceedana la niyoodo salaada la xiranayo marka salaada la xiranayo in jamaacadii la niyoodo ayaa lagama maarmaana xataa fii xaqil imaami imaamka xaqiisa xataa lagama maarmaan ayay u tahay inuu imaamnimadii niyoodo iyo inuu jamaacadii niyoodo wa an tufcala in la falo ayaa lagama maarmaana salaadii jumcada maca khudbatayhaa labadeeda khudbana lala qabo fii waqti duhri salaada duhur waqtigeeda in lagu falo ayaa lagama maarmaan noqonaysa xilliga la tukanayo salaada jumcada ayada iyo khudbadeeduba waa inay dhacaan salaada duhur waqtigeeda lagamana hormarin karo lagamana daba marin karo salaaddii duhur waqtigeeda salaada jumcada iyo labadeeda khudbaba waa in ay dhacaan xilligii la tukanayay salaada duhurka hadda dee duhur oo aanba la gaarinba ayaaba la iska tukadaaba wax walbaba inta la iska fududaystay diintii iyo cibaadaadkii markaasaa la leeyahay dadka shaqaalaha ayaa loogu danaynayaayo ba un salaaddii shaqaalaha ayaa la leeyahay sidaas weeyaan marka wa an tufcala waa in la falaa oo la tukadaa salaaddii jumcada maca khudbatayhaa labadeeda khudba la jirankeedaba fii waqti duhri salaada duhur waqtigeedii waa in lagu tukadaa falaa falaa yasixu asixi mayo ficluhumaa salaadii iyo khudbadii oo la falo qablahu qabla waqti duhri salaada duhur waqtigeedii ka hor in la falaahi ma asaxayso salaaddii duhur waqtigeedii ka hor in la tukadaahi ma asaxayso weeyaan walaa yasixu falaa yasixu asixi mayo ficluhumaa ficluhaa haddii la yidhahdana waa salaaddii jumcada keligeed ficluhumaa haddii la yidhahdana waa salaaddii iyo khudbadii labadii khudbo iyo salaaddii in la falo qablahu qabla waqti duhri salaada duhur waqtigeeda ka hor in la falaahi ma asaxayso walow kharaja haddii uu baxo alwaqtu waqtigii duhurku haddii uu baxo qabla tamaamihaa salaaddii jumcada taam noqoshadeeda ka hor tamamuuhaa way dhammaystirayaan salaaddii jumcada duhuran ayadoo duhura ayay dhammaystirayaan salaaddii jumcada ayaa la galay iyadoo weli lagu jiro salaaddii dhexdeedii la marayo ayaa waqtigii duhurku baxay maxaa la samaynayaa ma jumca lasii wadayaa duhur inay dhammaystiraan baa ku waajiba sidaas ayay yeelayaan walow kharaja haddii uu baxo alwaqtu xilligii uu baxo qabla tamaamihaa salaada jumcada dhammaystirmideeda ka hor tamamuuhaa salaaddii way dhammaystirayaan duhuran ayadoo duhur ah wa an takuuna inay ahaataa lagama maarmaana jumcadii waaxidatan mid keliya fil beledi magaaladii ilaa licudrin cudurdaar dartii ma ahane halkii magaalo ee jumcadan lagu oogayey hal jumca in la tukado ayaa shardi ahoo lagama maarmaana ilaa in cudurdaar jira maahane haddii cudurdaar uu jiro jumcooyinkii way badan karaan markaasoo cudurdaarkaa dartii ayaa habba intii baahidu ay keento ayaa la badinayaa jumcooyinkii laakiin haddii aan cudurdaar jirin hal meela in lagu tukado oo hal jumco la tukado ayaa lagama maarmaana masjidku haddii uu dadka wada qaado isaga ayaa lagu wada tukanayaa hal jumca dadkii oo dhan haddii uusan wada qaadi karin meel bannaan oo kale oo dadkii wada deeqda ayaa la raadinayaayo hal mara calaamadii iyo shicaarkii iyo muuqaalkii lagu wada muujiyo taas ayaa lagu wada tukanayaa haddii marka masjidkii dadkii wada qaadi waayo meel kale ee dadkii wada qaadana la waayo oo hal meela jumcadii in lagu oogaa aysan suuro gelayn oo cudurdaarkaas uu meesha yaallo waxaa la oggolaanayaa hal jumca jumco kale in la oogo ayana oo meel kale lagu oogo jumco kale laba meelood baa dadkii qaada meel saddexaad jimco laguma oogi karo saddex baa qaada meelood meel afraad laguma oogi karo habba intii baahidu ay la eg tahay iyo baahidu intii ay la eg tahay habba ayaa tacadudkuna la ekaanayaa sidaas weeyaan wa an takuuna inay ahaato jumcadubaa shardiya oo lagama maarmaana waaxidatan mid keliya fil beledi magaaladii ilaa licudurin cudurdaar inuu jira maahane oo masjidkii baa ciriiriya ama meeshii kale lagu tukanayey wasunnatu sunnadu waxaa weeye an yaktasila inuu inuu qubaysto qabla zawaali geeska zuulka ka hor man axadkii uu qubaysto yuriidu doonayey xuduuraha jumcada xaadirideeda qof walba ee doonaya inuu jumcada xaadiro inuu qubaystaa la sunnaynayaa zawaalka intaan la gaadhin qoraxdu intaysan kala barka cirka ka leexanoo weli aysan kala barka ka zuulin wa an yatanadafa inuu isnadiifiyaa la sunnaynayaa qofkii jumcada aadayey oo wayatadayaba haddana uu isudgiyo wayalbasa uu marto uu labisto athiyaaba mariya albiida ee cadcaddaa wa an yaqra'a annaasu dadku inay aqriyaan baa la sunnaynayaa fii yawmihaa maalinta jumcada iyo wa leylatihaa haameenkeedaba suurata alkahfi suuraddii suuratulkahfi yahayd inay akhriyaan wa an yukhiruu inay badiyaan baa la sunnaynayaa fiihaa jumcada min asalaati salligii cala nebiyi ay ku salinayeen sala allahu caleyhi wasalam waxyaabihii sunnooyinka ahaa ee qofka doonaya jumcada inuu xaadiro loo sunnaynayey ayuu sheekhu wax ka sheegayaa halkan iyo waxyaabo kale oo xataa midka cudurdaarka leh aan doonayn inuu xaadiro xataa loo sunnaynaya intaba wasunnatu sunnadu waxay tahay an yaktasila inuu qubaysto qabla zawaali geeska zuulka ka hor man axadkii uu qubaysto yuriidu doonayey xuduurahaa salaada jumcada la xaadirideeda qof walba ee raba inuu xaadiro uu tago salaada jumcada inuu qubaysto ayaa la sunnaynayaa xaadiid fara badan waa ku soo aroortay oo nebigu uu dadka ku boorinaya calayhi salaatu wassalaam wa an yatanadafa inuu isnadiifiyana waa la sunnaynayaayo uu isnadiifiyo oo wayatadayaba uu iscarfiyo waa ninkii waxaa laga hadlayaayo gabadhii iyo kuma jiraan waxaa iyagu iscarfinaya oo sidaa isku udginaya maalinta jumcada ninkii ragga ahaa ee aan muxrimka ahayn oo aan xajka xiran weeyaan wayalbasa inuu labistaa la sunnaynayaayo u marto athiyaaba dharkii albiida ee cadcaddaa wa an yaqra'a annaasu dadku inay akriyaanna waa la sunnaynayaa tii hore waa qofkii doonayey salaada jumcada inuu xaadiro waa intaa hore ee lasoo sheegay loo sunnaynayaa haddana waxaa la sheegayaa waxyaabo loo sunneeyo dadka oo dhan ama jumcadii ha xaadiraya ama yuusan xaadirin meel jimco lagu oogaya ha joogo ama yuusan joogina meel kale ha iska joogo keligii dadkii oo dhan waxyaaba loo sunnaynaya weeyaan kuwanna wa an yaqra'a annaasu dadku inay aqriyaan baa la sunnaynayaa fii yawmihaa jumcada maalinkeeda iyo waleylatihaa hameenkeeda suurata alkahfi suuratulkahfi inay aqriyaan ayaa la sunnaynayaa waa soo aroortayoo adilla ayaa ku soo aroortay axaadiista wa an yukhiruu inay badiyaanna waa la sunnaynayaa fiihaa jumcada maalinka jumcada min asalaati salligii inay badiyaan cala nebiyi ay ku salinayeen sala allahu calayhi wasalam maalinka jumcada iyo hameenkeedana in ay badiyaan fiihaa awqaaddii hadda lasoo sheegay hameenkii iyo maalinkii ah jumcadii oo hameenkii iyo maalinkeediiba ah inay badiyaan salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam taasna waa la sunnaynayaa nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam inna min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiin kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mid a maalinta jumcada nebi aadan baa la abuuray tilmaamo badan oo maalinkaas waxyaabo badan oo ku jira buu nebigu tiriyey markaasuu wuxuu yidhi fa akhiruu calaya min asalaati fiih fa inna salaatakum macruudatun calay waxaad badisaan maalinka jumcada iyo hameenkeeda salliga aad igu sallinaysaan badiya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay salliga aad igu sallinaysaan waa la ii soo bandhigayaayo waa la ii keenayaa markaasay saxaabadii weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen wakayfa tucradu calayka salaatunaa waqad arimta sidee baa lagugu soo gudbinayaa oo lagugu soo bandhigayaa salliga aan kugu sallinayno adigoo baaliyoobay wuxuu ku jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaada alambiyaa ilaah wuxuu ka xaaraantinimeeyey oo uu ka reebay oo uu ka xarimay ciidda ambiyada jirkooda inay cunto marka haddii aynu ambiyo nahay jirkeenna ciidima cunayso adoo baaliyoobay sidee lagugu keenayaa sidaas maba ahanoo maba bololaynoo ciidiba nama cunto ee waa la ii keenayaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ambiyada ilaahay axyaaun fii qubuurihim waxay ku nool yihiin qabriyadooda ayay ku nool yihiin xayaata barsakhiya kaamila nolol dhammaystiran oo la yidhaahdo xayaata barsakhiya ayay ku nool yihiin qubuurtooda shay la inkiri karana ma ahane waa arrin ay isku waafaqsan yihiin dhammaan dadka muslimiinta ah xaggee bay joogaan ambiyada ilaahay kuwii ambiyada difaacooda u dhintay ee ilaahay waddadiisa ku dhintay oo shuhadada ahaa baa ilaah wuxuu yidhi waa dhinteen ha odhannina way nool yihiine walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaat bal axyaaun walaakin laa tashcuruun ha odhannina kuwa ilaahay jidkiisa u dhintay way dhinteen ha odhannina waa kuwa nool buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala waa saxaabadii iyo shuhadadii ambiyada ilaahay difaacooda iyo diinta difaaceeda u dhintay kuwaasaaba la yidhi ha odhannina waa kuwa dhintaye waa ay nool yihiine ambiyada ilaahay xaggee bayba joogaanba xaggee bayba joogaan ambiyada ilaahay waxaa tusaale kuugu filan habeenkii nabigeenna la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu warinayey nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam ayaan ku sii maray ayaan sii maray buu yidhi wa huwa qaa'imun yusallii fii qabrih isagoo taagan oo qabrigiisa ku dhex tukanaya waan sii maray buu yidhi nebi muuse habeenkii la dheelmiyey nebi muuse oo qabrigiisii dhex taagan oo ku dhex tukanayaan sii maruu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana baytulmaqdes waa kii ambiyadii faraha badnayd nebigu ku tujiyey toddobada samo markii la geeyana samada shanaad nebiyullaahi muuse waa kii ugu tegey waa kii habal la talinayayoo kontonka salaadood markii nebigeena lagu safarad yeelay calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi konton salaadood ummaddaadu ma qaadi karto reer bani israa'iil baan anigu la soo dhaqmay oo aan soo tijaabiyey oo ummadaada ka xoog badnaa marka awood uma le inay qaaddo ummadaadu konton salaadoode waxaad u noqotaa meeshii aad ilaah kula hadashay maqaamkii u noqo aad ilaah kalaamkiisa ku maqashay marka ilaahna weydiiso inuu kontonkaa salaadood ilaah kaa fududeeyo waa isla habeenkii waa muddo yaroo ilbiriqsiyaa oo aad iyo aad u yar marka marna uu nebigu leeyahay qabrigiisaan kusii maray isagoo ku tukanaya mar ambiyada uu tujinayo mar uu samooyinka ku arkaya ambiyadii sidaas weeyaan marka ambiyada ilaahay qubuurtooda ayay ku nool yihiin nolol xayaata barsakhiya la yidhaahdo ayayna ku nool yihiin halkaas qof weliba ee badiya salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa loogu bandhigayaa oo loogu geynayaa marka habeenkaa marka jumcada iyo maalinkeeda in la badiyo axaadiistaas ayaa si gaara ugu soo aroortay ha la badiyo baa la yidhi marka badin igsaarkaas iyo badintaasna la faray meeqa ayay badintii dhan dhan tahay oo meeqa ayaa ugu yar imaamka xaafidka ah ee la yidhaahdo xaafid usakhaawi kitaabkiisa alqowl lbadiic fi salaati cala alxabiibi ashafiic wuxuu ku sheegayaa inta ugu yari inay tahay saddex boqol haddiiba la yidhi ha la badiyo badintaa la badinayo salliga lagu salinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka jumcada iyo habeenkeeda saddex boqol baa ugu yar buu leeyahay cadadka ugu yar waa intaa da halkii mara ee aad nebiga ku sallisidba calayhi salaatu wasalaam toban mar baa ilaah kugu sallinaya ilaah baa kuu naxariisanaya toban kol nebiga xadiidku caddeeye imaamu muslim uu werinayo inaan laga baqiilin marka ee haddii ay jumco tahay iyo haddii ay maalmaha kale tahayba halkii mar oo aad nebiga ku sallisaba haddii toban mar ilaah uu kuu naxariisanayo toban naxariisood aa ku helaysid inaad badisid ayaa kula gudboon mar walbaba mar walbaba inaad badisid ayaa kula gudboon mar walbe aad nebiga magaciisa maqashid calayhi salaatu wasalaam inaad ku sallisid ayaa lagama maarmaan ahoo haddana kula gudboon haddii kale bakiil baad noqonaysaa sida uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bakiil waxaa la yidhaahdaa man dukirtu cindahu falam yusalli calaya ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bakiilku waa qofka agtiisa laygu sheegay oo magacayga maqlay haddana aan igu sallin bakiil weeyaan bakiilna khayr male naftiisiibuu wuxuu kala bakiilay in uu toban raxmadood helo hal mar ahoo qura inta ku salliya nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrkii oo dhan ayuu ka bakiilay marka bakiilna hadde wax wanaaga iyo wax khayraho uu leeyahaba lama arko sidaas weeyaan marka wa an yaqra'a annaasu dadku inay aqriyaan baa la sunnaynayaa yowmahaa fii yowmihaa jumcada maalinkeeda iyo waleylatihaa habeenkeedaba suurata alkahfi suuratulkahfi inay akriyaan wa an yuksiruu inay badiyaan fiihaa jumcadii min asalaati salligii inay badiyaan jumcadii iyo hameenkii maalintiiba islaa weeyaan min asalaati salligii inay badiyaan ala nabiyi nabiga suuban lagu salinayay sala allahu caleyhi wasalam salaat alciidayni wallahu subxaanahu watacaala aclam